الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أما بعد وجيد عدين حكم محكمة ذات waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad aadan siraaji cabdulaahi da'diisu tahay labaataniyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiyiinta iyo maraykanka intaba intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan siraaji cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay murtadiinta maalin maalmaha ka mid ah anigoo joogo xamar waxaan la kulannay nin lagu magacaabo maxamed sheykh oo ka tirsan jawaasiista murtadiinta wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaan isku fahanay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta iyo inaan u shaqaalaysiiyo jawaasiis shaqooyinka aan u qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey nambarada lix qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan u shaqaalaysiiyey dad gaaraya ilaa shan qof waxaana kaga qaatay shaqadan lacag yar wuxuuna i baray maalin nin caddaan ah wuxuuna igu sheegay inuu yahay nin kaga sarreeyo shaqadan xogahana loo gudbiyo mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad kale oo horjooge u ah ciidamada gorgor waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta shaqooyinkaan u qabtayna waa sidan waxaan xog ka gudbiyey goobo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta sida tuulada tawakal oo laba jeer ah buulunuuney iyo shaangare meel u dhow oo lagu magacaabo cambiyaasha dhammaan goobahaas gaalada ayaa weerartay tiro afar jeer ah waxaana ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac ragna way ku shahiideen waxaana ku qaatay lacago yaryar muddada aan la shaqaynayay waa hal sano eedaysanaha labaad ibraahim yuusuf xaaji da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana ibraahim yuusuf xaaji wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa nala soo xiriiray gabar lagu magacaabo xaawo cali maxamed una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo xasan cali in shaqo jaasuusnimo ah na laga rabo intaas kadib aniga iyo xasan balcad ayaan aadnay guriga xaawo ayaan kula kulannay mid ka mid a jawaasiista maraykanka wuxuuna nagu yidhi waxaan idinka rabaa meel walba oo mujaahidiinta ay degan yihiin in aad ii soo sheegtaan lacagna aan idinku siiyo waan ka soo oggolaannay kadib deegaanka ayaan ku soo laabannay waxaan bilownay in aan u gudbinno meelaha mujaahidiinta ay degan yihiin iyo wixii socdaalkooda ah oo aan aragno tuulooyinka xogtooda aan u gudbinnay oo ay soo weerareen waxaa ka mid ah buulo shiikh mukudheere xawaadley iyo jameeco dhammaantoodana gaalada ayaa soo weerartay dagaal ayaana ka dhacay markii laga reebo xawaadley iyo jameeco intaa kadib wuxuu nooga wacay balcad wuxuuna naga wareystay xogta mujaahidiinta ee ku sugnaa tuulada jameeco waana u kala sheegnay kadib wuxuu noo soo dhiibay teleefoon loogu talagalay in la dhigo halka mujaahidiintu ay degan yihiin waana ka soo qaadnay waxaana dhignay xilli galaba buundada jameeco isla habeenkii ayaa la duqeeyey guud ahaan duqeymaha aan geysannay waa lix duqeyn saddex shariixo aniga ayaa dhigay saddexna xasan ayaa dhigay goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxay kala yihiin kow buundada jameeco labo beeraha liimada ee jameeco saddex tuulada shanlow gaar ahaan beerta maxamed liimoole afar tuulada dhagaxow shan tuulada yaaqle gaar ahaan beeraha shuunow lix tuulada kooreebe gaar ahaan beerteenna intaas kadib waan cabsannay xaawo ayaa waxay tidhi fashilkii ayaa soo dhowaaday ee nimankan toos ciidanka ha lagu daro waana laga oggolaaday kadib balcad ayaan iska soo qornay waxaana ku laabannay deegaanka waxaa nala soo qabtay annagoo sugayna in nala soo waco waxaana sii gudbin jirnay xog wixii aan helno shaqadan waxaan wadnay muddo laba sano ah waxaana ku qaadannay lacag aan badnayn eedaysanaha saddexaad saciid maxamed cali oo loo yaqaano saciid loof da'diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta iyo maraykanka intaba intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saciid maxamed cali wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay murtadiinta waxaa shaqadan jaasuusnimada ii soo bandhigay aadan siraaji oo iyaga u shaqaynayay wuxuuna iigu bandhigay guri mubaarak ku yaallo oo aan ku kulannay waana ka aqbalay wuxuuna igu xidhay nin la yidhaahdo maxamed sheekh oo ah murtad la shaqeeya maraykanka wuxuuna igu dhahay nimanka iga sarreeyo si ay kuu wareystaan ma taqaanaa ingiriis maya ayaan ku dhahay kadib wuxuu ii sheegay in la iga rabo macluumaadka mujaahidiinta sida guryaha ay degan yihiin iyo lambaradooda kadib waxaan bilaabay shaqadii waxyaabaha aan qabtay waxaa ka mid ahaa sida tan kow waxaan xogtooda iyo labaradooda u gudbiyey in ka badan labaatan qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan gudbiyey dhowr guri oo ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta kuna yaallo mubaarak saddex waxaan laba mar u gudbiyey murtadiinta oo awdheegle ka soo baxay mubaaragna soo aaday in kamiin looga jiro waddada dagaal ayaana dhacay labada marba muddada aan la shaqaynayay waa siddeed bilood dhammaan shaqooyinkan waxaan kaga qaatay wax yar oo shaahshaah ah eedaysana afaraad xasan axmed aadan oo loo yaqaano xasan booyow da'diisuna tahay labaatan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan axmed aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay aniga oo xamar jooga nin la yidhaahdo cabdi kaafi oo la shaqeeya maraykanka waana ka qaatay kadib waxaa la ii diray inaan soo gudbiyo baabureyda al-shabaab alaabta u qaada maadaama aan kirishbooy ahaa sidoo kale waxay ii direen inaan soo raadiyo guryaha iyo garaashta al-shabaab waxaana ku bilaabay baabureyda in aan basaaso waxaan farmuuqay ilaa iyo laba-iyo toban qof oo muslimiin ah oo isugu jirta baaburey oo aan ku sheegay inay qaadqaadaan dumarka al-shabaab iyo alaabtooda iyo dad kale intaba dhammaantoodana waa la xidhay qaarna ilaa iyo hadda way xidhan yihiin intaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay jilib iyo jamaame oo markii horeba qorshaha uu ahaa inaan xog ka keeno shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xogta laba guri oo ku yaallo jamaame iyo rag deggan intaba laba waxaan xog dhammaystiran ka diyaariyey saddex guri oo ku yaallo jilib saddex sidaas oo kale waxaan xog ka gudbiyey laba geerish oo ku yaallo jilib intaa kadib waxaan aaday xamar waxaan cabdikaafi ka soo qaaday laba shariixo waxaana kala dhigay kow geerish ku yaallo isgoyska gaagaalle xilli galab ah ayaan dhigay isla habeenkiina waa la duqeeyey midda labaad waxaan geliyey xilli galab ah guri ku yaallo bandar jadiid waxaana la duqeeyey habeenkii intaa kadib cabdikaafi wuxuu igu yidhi waxaan kuu diyaarinay shariixooyin kale taliyahana waan kula kulansiinaa ee noo imow anigoo shariixooyin doonan rabo ayaa la ii qabtay waxaan la shaqaynayay muddo laba sano wax yar dhiman eedaysanaha shanaad xasan cali maxamed da'diisu tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriirtay gabar walaashay iga weyn ah xaawo cali maxamed la yidhaahdo una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo ibraahim xaaji yuusuf in shaqo jaasuusnimo ah nagala rabo intaa kadib aniga iyo ibraahim balcad ayaan aadnay guriga xaawo ayaan la kulannay mid ka mid ah jawaasiista maraykanka wuxuuna nagu yidhi waxaan idinka rabaa meel walba oo mujaahidiinta ay degan yihiin inaad ii soo sheegtaan lacagtana aan idin siiyo waan ka soo oggolaannay kadib deegaanka ayaan ku soo laabannay waxaan bilownay inaan u gudbinno meelaha mujaahidiinta ay degan yihiin iyo wixii socdaalkooda ah oo aan aragno tuulooyinka xogtooda aan u gudbinnay oo ay soo weerareen waxaa ka mid ah buulo sheekh mukudheere xawaadley iyo jameeco dhammaantoodana gaalada ayaa soo weerartay dagaal ayaana ka dhacay markii laga reebo xawaadley iyo jameeco intaa kadib wuxuu noogu wacay balcad wuxuuna naga wareystay mujaahidiinta ku sugnaa tuulada jameeco xogtooda waana uu kala sheegnay kadib wuxuu noo soo dhiibay teleefoon lagu talagalay in la dhigo halka mujaahidiintu ay degan yihiin waana ka soo qaadnay waxaan dhignay xilli galabah buundada jameeco isla habeenkii ayaa la duqeeyey guud ahaan duqeymaha aan geysannay waa lix duqeen saddex shariixo aniga ayaa dhigay saddexna ibraahim ayaa dhigay goobaha duqeyn duqeymaha ay ka dhaceen waxay kala yihiin kow buundada jameeco laba beeraha liimada ee jameeco saddex tuulada shanlow gaar ahaan beerta maxamed liimoole afar tuulada dhagaxow shan tuulada yaaqle gaar ahaan beeraha shuunow lix tuulada kooreebe gaar ahaan beerteenna intaas kadib waan cabsannay xaawo ayaa waxay tidhi fashilkii ayaa soo dhowaaday ee nimankan toos ciidanka loogu daro waana laga oggolaaday kadib balcad ayaan iska soo qornay waxaa nala soo qabtay annagoo sugayna in nala soo waco waxaana sii gudbin jirnay xog wixii aan helno shaqadan waxaan wadnay muddo laba sano ah waxaana ku qaadannay lacag aan badnayn xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dhammaantooda dil xaduridaa almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suurat lmaa'ida aayadda konton iyo koowaad قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وحكم كان وحكسقنا ذي قرال كوذا وبالله توفيق حدنا وحان أوفننا xadkaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar